bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duhur wanaagsan qodobada warka xilligan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka qaybgalaya shirka igaadh in ka badan labaatan qof oo ku dhaawacmay shil ka dhacay waddada weyn ee nairobi express wey waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan booliska soomaaliya oo ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah burcaddii ciyaal weerarada magaalada muqdisho dhibaatada ka geysata caalamkana waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey waa duhur talaada ah taarikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha toddobaad ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka halka bisha islaamka ee xijiriga ay sugan tahay lixda bisha dilqicda ee sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex anigoo maxamed axmed khaliifa warkeeda la socodsiinaya ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa gaaray goobtuu ka dhacayo kulanka soddon iyo sagaalaad ee urur goboleedka igad oo lagu qabanaya magaalada nairobi waxaa halkaasi ku shiraya hogaamiyeyaasha dowladaha ka tirsan igad kalfadhiga ayaa lagu tilmaamay mid aan caadi ahayn oo uu yeelanaya golaha igad madaxda siddeed waddan ayaa ka wada hadli doonaa arrimaha ammaanka iyo qodobo kaloo ay dani ugu jirta gobolka ugu yaraan labaatan qof ayaa dhaawacyo ka soo gaarin shil laga soo tabiyey qaybta lacagaha lagu bixiyo ee melalonga ee waddada weyn ee nairobi express way wararka ayaa intaasi ku daraya in baabuur ay leedahay shirkadda imbasaba uu si xooli ah loo kaxaynayo uu ku dhacay gaari qaas ah mataatuud oo darawalka xakameyn waayey ayaa kadib dhowr maray ama dhowr maray aan idhaahda ayaa kadib dhowr mar rogmatay xilli ay ku wajahneed goobta xaruntaasi looga baxo waaxda qaran ee adeega booliska ayaa khasaaraha ka dhashay shilka ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay waaxda ayaa gaadileyda adeegsanaya waddada weyn ee nairobi express way ugu baaqday inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan shan iyo labaatankii bishii hore ee juun ayay ahayd markii shil kale oo halkaasi ka dhacay waxaana uu u dhexeey baabuur si gaara loo leeyahay iyo gawaari kale oo badan hal qof ayaa dhacdadaasi ku dhintay iyadoo dhowr kalena ay dhaawacmeen dhanka kale shil xalay aaniraada shil xalay ka dhacay deegaanka muyingi ee ismaamulka kitui ayaa waxaa ku dhintay laba qof halka lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markuu waddada ka baxay mid ka mid a baabuurta xamuulka ah qaar ka mid a shacabka deegaankaasi ayaa warbaahinta la wadaagay dareenka arrintaani ku aadan
accident na watoto wetu wamepata accident na gari tulipo. Ile kitu imetushangaza ni kufika mwingi level 4 tukapata hakuna dawa za kusaidia wagonjwa wakiwa wamepata accident, hakuna hata gloves za kushukua huyo mgonjwa, hata hakuna injection ya diclofenac pes, dawa ambayo ni ya chini kabisa. Na tumeshangaa hii hospitali ni level 4 kiasi gani? Kama tumefanya hiyo kazi yote, tumekuwa kwa uchaguzi, inasaidia nini? Kama mtu accident haizi saidika, tutafanya nini kweli? Ina maana gani kuwa na hiyo hospitali? Ina maana gani kuwa na level 4 ina maana gani kuendelea na uchaguzi kama hospitali iko namna hiyo?
Ile ningeuliza wale wako ini chance chance ya hii area, tukianzia na MCA na governor, ni washughulikie hii hospitali, na isipokuwa hivyo hata Mungu anaweza kuwalaani, sababu kuwa na facility kama hii na isaidii watu ni makosa zaidi, makosa sana.
guddi ay iska soo saareen ganacsatada suuqa weyn ee sugmugdi ee magaalada gaarisa oo maalmo ka hor dab baabiiyey ayaa ku baaqay in wixii caawimaad ah lasoo gaarsiiyey ama loo soo mariyo dadka dhacdadaasi ku hantibeelay in loo soo mariyo wixii loogu deeqayaa golaha saran ee muslimiinta dalka ee subka milaantiisa gaarisa bishaar axmed dhaqane ayaa qodobkan faahfaahinaya guddi ka kooban toddobiyo toban qof ka tirsan ganacsatada suuq mugdi islamarkaana ay iska soo saareen dadka ku ganacsada suuqa ayaa fariin u direen qof walba oo doonaya inuu ka qayb qaato caawinta dadkii ku hantibeelay suuqan guddigan ayaa sheegeen inay kulan la qaateen madaxda subkem ee magaalada gaarisa islamarkaana isku raaceen in subkem lagu soo hagaajiyo wixii mucaawino ah oo la doonayo in looga qayb qaato garab istaag dadkii ku hanti waayey halkan xogayaha guddigan cabdiraxmaan cabbaas ayaa codsigan waxaan la kulanay guddigii subkem ka socdeen annaga haddaan nahay guddigii suqmugdi subkemna qodobya dhowr ayaan isla garanay wax kaloon u soconnana ma jirin shirkaas wuxuu ahaa danti suqmugdi iyo dadkii ku rafaaday sidii wax loogu qaban lahaa guddigii subkem ka socday waxaa uu horeeyo chairman ka ahaa docr cali taban iyo officials kale waxaan isla garanay suqmugdi inuu dhib ka jiro dhibkaasna iskaashi uu u baahan yahay marka maadaama aan isla garanay dhib inuu suuqmugdi ka jiro shirkaa marka wuxuu ahaa suuqmugdi dhibkan saan uga bixin lahayn inay dhibaatooyin kan oo kale markay yimaadaan caawimaadday imaado caawimaadaas in horaantii hore la bixin jiray laakiinse nidaamkii la rabay ay ku bixi jirin aad iyo waxbaas ka imaan jirtay wax walba oo suuqmugdi loo dhiibahayo oo loo caawimaad la siinahayo meel kale in la marinin oo subkem loo dhiiba hodan jibriil ibraahim oo iyaduna guddigan ka tirsan ayaa sheegtay in qofkii aan subkem soo marinin waxa uu bixinayo uusan qof miskiina waxba siinin iyadoona sheegtay in culummada ay ku kalsoon yihiin mugdi ninka shaqsi wax u dhiibaaw maad siinin masaakiin wax qofka shaqsigood wax u dhiibta yaad wax siise masaakiinta haddaad wax ugu tala gashe ood rabto inaad baxsato waxaad wax u dhiibi culummada culummadaa wax bixini oon annaga u aragna inay si saxe ay wax u bixini shaqsi annaga ma ogolin inay wax loo dhiibo ninkii wax baxsanayo culummada wax u dhiibo sidoo kale waxa ay baaq u direen dadka ku ganacsada suuqa iyo qof waliba oo doonaya inuu wax ku darsado dib u dhiska suuq mugdi dadka soo mugdi yaan ina wareerinin dad baad si xorriyad u soo doorateen intaad meel isku imaadeen yaa dadkan maanta meesha wala fadhiyaan baad si xorriyad u soo doorateen oo xalaal ah yaan ina wareerinin annaga iyo subkan baan isku xihan fadhi baan wala qaadannay musaacado wax markay biiri noqdaan oo meel lagu biiri umay wax noqonayaan laakiin wax shaqshaqdii oo daraftaro daraftaoo ka soo gashay waxba ma taraayaan maanta dadkii waa la wareeriyey bilcaantii hore gadaal bay u ordi qofaa waraa qori baa laleeyahay dad baa intuu u ordaya waxaasaytu anaga ma noogolin waxaan ogolnahay dadkii musaacadada walaalaha wax siinayaan inay subkem noo soo mariyaan suumugdina annagaa ayaa wakiil ka ah annagaa u taagan xaqooda inaan usoo dhicinaynaa meel walbana waan u gelahaynaa annaga ha naga warsugaan yay wareerin nin walbo yaa lagu wareerin aayirkoo tartiib meeshaada fadhi wuxuu ilaahay kuu qorana waad helaysaa fadhigaada ayaa lagu keena insha allah biidlahi alkariim dadka caawimaada bixin hayaan hadday noqdaan siyaasiyiin hadday noqdaan maalqabeen hadday noqoto maamul goboleedka iyo hadday noqdaan dad kale oo raba inuu suuq mugdi dadka dhibaatada soo gaartay inuu caawiyo waxaan baaq ugu dirahayaa walaalayaalow qof walba hadduu rabo inuu asaga iskiisa suuqa uu wax ku keeno wax yar unbay noqonaysaa dadkiina waxba uma tarayso waxaan codsanahaynaa dadkii wax uu caawin rabo inay caawimaad ay geeyaan subkem subkem taas oo muslimiintii iyo dhibanayaashii suuqmugdi ku qanacsan in subkem lagu dhibo bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa bishaar axmed dhaqane waa uu mahadsan yahay xogayaha guud ee xisbiga o d m edwin sifuna ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka wiilom ruuto ka dalbaday inuu xafiis ka banneeyo waxa uu hoosta ka xariiqiyey in aan la qaadan karin in ruuto uu dhaliilo u jeediyo maamulku weli ka tirsan yahay jubilee iyo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sifuna oo u warramay telefishinka maxaliga ee citizen ayaa sheegay in musharaxa madaxweyneha xisbiga u d a laga doonayo inuu iscasulo si uu u caddeeyo inuu hogaanka waddanka qaban karo isagoo aan ku tashan taageerada uhuru kenyatta dhowaan ayay ahayd markii william ruuto uu madaxweynaha dalka u sheegay inuusan uga baahnayn inuu codkiisa ku taageero xilliga doorashada balse keliya uu ka codsanayo inuu si aan faragelin lahayn fursad ugu siiyo la tartamidda dhiggiisa azimiyo raila odinga waxaa lagu soo waramayaa in weerar laga geystay degmada baragoy ee ismaamulka samburu uu hal qof oo rasaas loo adeegsaday uu ku dhintay qof kaloo falkaasi ku dhaawacmay ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaalka samburu wararka ayaa intaasi ku daray in weerarkaasi sidoo kale lagula baxsaday in ka badan konton neef oo ari ah dadweynaha ayaa dowladda ugu baaqay inay amniga baragooyi adkayso dowladda iyadoo bulshooyinka xoolodhaqatada laga codsaday inay si nabad ah ku wada noolaadaan maray arrimahan ka hadlayeen dadka deegaanka weerarka baragooyi arrintan ku aadan bal aan dhegeysan codkan ndio mtu wa kwanza tu alipatikana kwa mbuzi ya na waizi walikuwa around watu sita. Tumekuwa na machambulizi ya wizi ambao ziko hiyo wizi kidogo kidogo ziko, lakini ile meja hati leo imefahamiwa mahali fulani, watu wamekuja mia mbili mia tatu hatujawahi kuwa nayo, na nataka kuambia watu wetu watu wetu wa Wasamburu na Waturkana, jameni, ifike wakati wa uhasama ya namna hii, ifike wakati tufanye mambo mengine kama Wakenya wengine, tufanye maendeleo mengine kama Wakenya wengine. Na kutoka Samburu County tumeshoka kupoteza vijana wenzetu kila siku hapa Baragoi. Naomba pia Wasamburu, jamii ya Wasamburu wawe wasichukue eh, sheria kwa mikono yao, watulie kwa wakati ya uchaguzi, tumalize kupiga kura. Serikali mpya ambayo itakuja waangalie kabisa mambo ya insecurity upande ile ya Baragoi.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya taliska booliska soomaaliya ayaa ku dhawaaqay howlgallo ka dhan ah kooxaha burcadda dhaca ka geysata xaafadaha caasimadda muqdisho afyeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa sheegay in laga bilaabo maanta magaalada muqdisho ee ciidamada booliska ka bilaabayaan howlgallo lagu ciribtirayo burcadda waxuu intaasi ku daray in cid alaala ciddii lagu qabto howlgallada caawa bilaabanaya in la marsiin doono ciqaab adag isagoona digniin u daray waalidiinta dhalay shakhsiyaadka dhaca ka geysta xaafadaha magaalada muqdisho
waxaan rabaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka banaadir inaan la wadaagno arrimo u baahan in gacan laga siiyo ciidanka ammaanka ay ugu horayso carruurta gaangiska noqday ee asalkoodu ka soo bilowday ciyaal weeraha iyo mootooyinka xilliga haweenadii ah dhaca moobeelada iyo goobaha lagu iibiyo daraagiska ee magaalada ka furan oo horay ay ciidamada u burburiyeen si dhudhu malaysiya ugu furan gudaha xaafadaha maantay kulanka guud ee ay isugu yimaadeen ciidanka booliiska soomaaliyeed uu shir gadoominayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa awaamir adag lagu faray guud ahaan qaybta guud ee gobolka banaadir gaar ahaan saldhigyada gobolka banaadir halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay carruurta weerada ma jiro shaksi cirka ka soo dhacay shaksi walba waxaa dhalay hooyo iyo aabbo wuxuuna degan yahay xaafad mana dhici karto waalid cunligiisa sagaal saac haweennimo weero aada uuna ogeyn meeluu ku maqan yahay laga bilaabo maanta cid alla ciddii lagu arko ama lagu qabto horgallada la bilaabay ee caawa bilaabanaya waxay wajihi doontaa ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan carruurta ciyaar weelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku beddelay gaangiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed laga bilaabo maanta waxaan bulshada gobolka banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee gobolka iyo fadhiyada madax bannaan iyo ciidanka gaarka ah dhammaan taliyaha ciidanka booliiska soomaliyeed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro carruurtaas gaangiska ah ee caadaystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan dhiiggoodana daadiyaan
waxa uu sheegay in si lamid ay tallaabo adag ka qaadi doonaan dad kale mootobajaajta ee ay jaara shakhsiyaadka shacabka dhibaatadii dhaca u geysto haddii lasoo qabto mootooyinkoodana fal lagu filinayo
waxaan kaloo rabnaa inaan fariin halkan uga dirno milkiilayaasha mootada bajaajka ee kireeya garayeerashada laga kireeyey shakhsi walba oo aad ka kireynaysa moota bajaajka ee adigu aad leedahay waa inaan u haysaa caddayn dembi la-aana ma aha inaad tidhaahdid mootadan wado siddeed dollar keliya iikan aada ogeyn wuxuu ku samaynaayo waxaan haynaa mootooyin badan oo u adeega tuugada dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco hantida looga furo haddaba milkiilayaasha mootobajaajka ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho waxaan uga digaynaa inaysan mootada ka kiraysan shaksi iska socda aysan ogeyn waxa uu yahay shaksigii lagu helana qaab ah ee fuusha diyaar ha u ahaado iyadoo ay iska kaashan doonaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guddiga mootooyinkaas ka shaqeeya
dhanka kale wuxuu sheegay afhayeenka booliska soomaaliya ayaa digniin u diray in dadka iibiyey iyo kuwa guryahooda lagu iibiyey waxyaabaha maanka dooriya islamarkaana tallaabo adagna kuwaasi laga qaadi doono sidoo kale waxaan digniin u diraynaa dadka iibiya ama soo dejiya ama ka ganacsada daraagiska oo kaalin mug leh waa dhammaan waxyaabaha dembiyada aan soo sheegay waxaan rabnaa daraagisku waa saddex nooc nooc oo orijinaal ah oo warshada caalamiga lagu soo sameeyey oo si qarsoodiya gudaha dalka ku soo gala oo hadda ciidanka booliiska soomaaliyeed waraadadkoodu haaya ilaa meeshay ka soo galaan ay ka yimaadaan iyo nooc lagu sameeyo gudaha dalka iyo nooc la beero intaba cid alla ciddii lagu arko ka shaqaynaysa waxyaabahaas ama iibinaysa ama gedaysa ama cabaysa dhammaan waxaa la waafaji doonaa sharciga waxayna la kulmi doonaa ciqaab adag
waxa uu ugu dambeyn bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha maanka si loo ciribtiro burcadda dhibaatada ka geysata caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan bulshada gobolka banaadir u sheegaynaa inay si toosa ula shaqeeyaan ciidanka ammaanka qof walba muwaadin ah guriga uu degan yahay iyo goobta uu degan yahayna gacan ka siiyo ciidanka siday ugu ciribtiri lahayn dhammaan waxyaabaha aan soo sheegnay waxaan rabnaa in bulshada gobolka banaadir ay nasatay nabadda iyo horumarka ay ku naaloonaysan ay tahay horumar ay ka shaqeeyeen bulshada soomaaliyeed oo u mahad celineen bulshada gobolka banaadir ciidanku way la shaqeeyaan waxaa si nabadan noogu qabsoomay doorashooyinka dhammaan heerar kala duwanaa soo maray la-aantoodana ma qabsoomeen ayagaa gacan naga siiyey haddana waxaan rajaynaynaa si dhaqanka ubadka soomaaliyeed iyo caafimaadkiisaba loo ilaaliyo inay gacan naga siiyaan ciidamaduna gacan ku siiyaan in goobaha lagu iibiyo daraagiska si toos ah ay ugu tilmaamaan laamaha amniga tallaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doono dib dambana loo arki doonin guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidamada ammaankaba waxay iska kaashan doonaan saddexdaas ficilo aan soo sheegay waalidiinta dhalay carruurta weerada xilliyada habeenkiia ku mirta xaafadaha waxaan u rajaynayaa in nin walba uu ubadkiisa kontaroolo xilliyadii habeenkii ah goobaha uu ka shaqeeyo wuxuu qabtana uu ka warhayo laga bilaabo maanta xilliyada habeenkii ahna waxaa bilaaban doona howlgalo lagula dagaalamaya dhammaan intaas aa soo sheegay oo ay maanta u fadhiyaan guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska soomaliyeed taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed aan hor taagannahay kana codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka saldhigga kugu dhow wargeli askariga kugu dhow wargeli si tama dhammaan dhibaatooyinkaas looga badbaadiyo magaalada iyo goobta aan ku nool
maalmihii ugu dambeeyey dad shacaba ayaa siyaabo kala duwan ee kooxaha burcad ugu dileen muqdisho iyadoo dhanka kalena ciidanka booliiska ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka aan idhaahdee shakhsiyaadkan xafiiska isku xirka arrimaha biniaadinimada ee qaramada midoobe ee loo soo gaabiyey u n ocha ayaa sheegay in ugu yaraan laba boqoloo caruur ah ay soomaaliya ugu dhinteen nafaqadara tan iyo bishii koowaad ee sanadkan iyadoo dalka ay ka dhacday cunnoyari iyo musiibo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii xaaladda abaarta ayaa sii xumaatay kadib markii afartii sane ee isku xigtay ee roobabkii aysan ka diinaan iraahday qeybo ka mid ah ama siddeed gobol oo ka tirsan dalka soomaaliya halka lix gobol ay ka di'een bishii shanaad ee mey ee sanadkan taasoo keentay in qoysaskii ay dhibaatadu soo gaartay ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay sheegtay qaramada midoobay in ka badan toddoba milyan oo qof ayay dhibaato saamaysay marka la eego lix dhibic hal milyan bishii mey in ka badan siddeed boqol iyo shan kun oo qof ayaa barakaceen ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha biniaadinimada iyadoo laga jawaabaya abaarta qaramada midoobey waxay sheegtay in la howlgalayaasheeda biniaadinimo ay bilaabeen qorshaha ka hortagga abaaraha iyo ka hortagga macluusha ee qeybo ka mid ah dalka soomaaliya intii u dhexaysay bishii mey aan iraahda inta u dhexaysa bisha mey ilaa bisha labiyo tobnaad ee sanadkan si loo fududeeyo kor u qaadista gargaarka nafbadbaadinta si looga hortago macluusha dalka soomaaliya saamaysay soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay dalalka sida weyn ee u saamaysay abaarta waxaana xaaladda isuu xumaatay kadib markii dowladaha saaxiibada laah ee soomaaliya laga waayay lacagihii ay ku taagiri jireen abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa tababar u soo xiray boqol askari oo ciidanka ilaalada wadooyinka ee maamulkaasi wasiir cabdisamed maxamed galan ayaa warbaahinta uga waramay tababarka
gaadiidkii oo farabatay kulli nicma lahaa niqma gaadiidkii oo farabatay iyo waddooyinkii oo aan ku fillayn waa dhibaato kale magaalooyinkii oo batay waddooyinkii magaalooyinka gudahooda ku yaallay oo aan ahayn waddooyin ku habboon mararka qaarkood meel gaadiid uu isku dabamari karo ama isku weydaaran karo caqabadahaasoo dhan waa ay jirtaa aqoontii darayfarrada aqoontii darayfarradu qayb bay ka tahay caqabadaha jira marka waxaanu rabnaa hadduu ilaahayd ma idinkoo caqabadaha jira la tacaamulaya inaad heerka ugu sarreeya oo aad dadaali kartaan aad dadaashaan annaguna waxaannu ballan qaadaynaa hadduu ilaahaydmo inaannu idin garab istaagno inaannu caqabad walba oo idinku timaadda aannu ka shaqayno saannu idinla xallin lahayn in tababarradiinna la cusboonaysiiyo oo la joogteeyo in agabkiinna mar walba la isku dayo in la kor loo qaado oo aad la noqotaan la agab noqotaan traafigga caalamiga ah iyo siday u shaqeeyaan ka wasaarad ahaan annagu mar walba baryoratiskay noogu jirtay marka laga soo dego ciidanka booliska qaybaheeda xirfadlayda ah traafigu baryoratiskuu noogu jiray
codka wasiirka haddii aan halkaasi uga gudubna waxaa weli socda dadaallo xooggan oo lagu daminayo dab xooggan oo qabsaday keemaha cagaaran ee sanaag dabkaas oo socday saacado badan sidoo kalena ku faafay dhul aad u ballaaran deegaanka gaaciid ee gobolka sanaad oo deegaan aad u qurux badan islamarkaana leh duldeeqsiimeed cagaaran ayuu dabka baabi'iyey waxaana uu ku siifaday dhulka keemaha ee deegaankaasi halkaasoo laga soo sheegaya xaalad aada u xun sawirro iyo muuqaala baraha bulshada lagu faafiyey ayaa laga arkayaa goobtaas oo aada u gubanaysa waxayna muujinaysaa khasaare baaxad leh oo gaarayay dhulka cagaaran oo ku wanaagsan deeqsiimeedka sidoo kalena dhul buuriley ay dhirtu aada ugu badan tahay dabkoo saacado badan socday ayaa marba marka ka dambeysa wuxuu kusii fidayay dhul hor leh waxaana adag aniraade in la joojiyo maadaama uu yahay mid xoogan sidoo kalena ay adag tahay in goobta uu gaaro gurmadkii loo baahnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolkaasi ayaa gaaray deegaanka waxaana socdo dadaalada iyadoona maayarkii maayarkii ku-xigeenkiisii qaar ka mid a golaha deegaanka cergaaba ay tegeen halka gubanaysa sidoo kale gurmadka ayaa goordhow gaaray siday wararku sheegayaan waxaana saraakiisha booliska ee goordhoweed hadlay baaq u dirin cid kastoo gacan ka geysan karta dabkaasi khasaaraha badan dhaliyey sidii loo damin lahaa dabka ayaa baabiiyey dhul aada u ballaaran waxaana uu kasoo bilowday meel ka hor wuxuuna ka bilaabanaa niraahde meel hor leh iyadoona marba marka ka dambeysa uu gaaraya dhul hor leh qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararka soomaaliya aan mawliid ka codsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka faransiiska ayaa sheegtay in waddankaasi dib loogu celiyey soddon iyo shan caruurah iyo lix iyo toban hooyooyin ah dadkan ayaa ku jiray xeryaha ku yaala waqooyiga dalka suuriya oo lagu hayo qoysaska xubnaha looga shakisan yahay isis caruurta ayaa lagu wareejiyey waaxda daryeelka ubadka iyadoo si dhow loola socon doono xaaladahooda caafimaad lix iyo tobanka hooyooyin ah ayaa loo gacangeliyey maamulada garsoorka ee faransiiska si dacwada loogu soo ogo waxaa in muddaha socday dadaallo dareenka dowladda faransiiska lagu soo jeedinayay qiyaastii laba boqol oo ah caruura dhibaataysan oo u dhashay dalkaasi kuwaasoo ku jiray ama ku jira xerooyin ay maamulaan kooxda kurdiyiinta wararka ayaa tilmaamaya in waalidiin ay carruurta halkaasi geeyeen ama qaar ka mid ay dhasheen intii ay dagaaladu socdeen gaashaanbuurta neto ayaa bilowday geedisocod ay ku ansixinaysa xubinimada dowladaha swiden iyo finland xogayaha guud ee neto jen stoltenberg ayaa arrinkan shaaca ka qaaday xilli uu warfideenka la hadlay waxa uu intaasi ku daray in neto ay hadda xubin ka yihiin ama ka noqonayaan soddon iyo laba dowladood ay tahay mid awoodda dheeraad ah siinaysa waddamada ka tirsan gaashaanbuurta neto iyadoo siduu hadalka u dhigay ay neto wajahayso caqabadii amni ee ugu ballaarnayd muddo tobaneyo sano ah dhankaasi ee ukrain haddii aan eegno waxaa lagu soo waramayaa in waddamada saaxiibada la ah dowladda dalka ukrain ay kulan maalinkii labaad ee ku yeelanayaan dalka switzerland waxa ay ku dadaalayaan inay ansixiyaan qaraar lasoo saaray kaasi oo ku saabsan dadaalada dib loogu dhisayo dowladda ukrain oo ay saameyn weyn iraahda dalka ukrain oo ay saameyn weyn ka soo gaartay duulaanka militari ee ruushka dhowaanay ahayd markii madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski uu qiyaasay in howlaha dib u dhiska dalkaasi ay ku bixi karto ugu yaraan toddoba boqol iyo konton bilyan oo dollar shirka ayaa maalinkii labaad waxa uu ka socdaa magaalada ku taala koonfurta dalka switzerland ee lugano iyadoo amniga si weyn loo adkeeyey wixii kusoo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan dowladda ruushka waxa ay ukrain ku eedeynaysaa in ay maxaabiis ay ka qabsatay ay dhibaatooyin u geysanayso iminkana aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed
waa uu mahadsan yahay mawlid maxamed shuuriye haatana fariinta wacyigelinta ee corona koronafirus kuma dhaco oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaali ay joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari